habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington waa fiidnimo isniin ah bisha abriil ee sanadka waa shan iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com caawa iyo dunida waxaa idiin haysa caashe ibraahim aadan qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah warbixinna ku saabsan khilaafka doorashada ee weli ka taagan xildhibaannada gobolka gedo doorashada garbahaarey waa la daahiyey waa la siyaasadeeyey balse doorashada ka dhacday garbaharey waxaan rumaysnahay inay tahay doorashada saxda ah oo haysato sharciyadda sida saxdaa marka la eego doorashada ceel waa lagu qabtay ayaa saxnimadii wadata waa marka koowaad guddiyadii doorashada siid iyo fiid labadiiba way joogeen
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan bixinta sadaqada
duufaanka iyo sunaamida gubashada iyo yani ku dhacaysa naftiisa ama xoolihiisa ama ka gubanayaan waxaasoo dhan sadaqadaa badbaada ka ah oo ka ilaalisa oo muxuu ahaa badbaadisa iyo inuu shaydaan waxa weeye marka uu dhimanayo naftiisa uu waxa weeye muxuu ahaa uu shahaadada garmariyo oo muxuu ahaa layso taasay muxuu ahaa badbaado uga noqotay marka qofkiina badbaado u tahay ilmihiisay badbaado u tahay
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee i c c ayaa sheegtay isniintan in markii ugu horraysay ay qayb ka noqon doonto koox baaritaan oo caalami ah si ay u baaraan ruushka in ruushka uu galay dembiye dagaal muddadii labada bilood ahayd ee uu weeraray dalka ukrain dacwad oogaha i c c karim khan ayaa dacwad oogayaasha guud ee lithuania poland iyo ukrain waxa uu la saxiixday heshiis ay si wada jir ah u samaynayaan baaritaan hay-adda midooda yurub ee iskaashiga cadaaladda dembiyada ee loo soo gaabiyo eurojust ayaa sidaasi sheegtay heshiiskan dhinacyadu waxa ay dirayaan fariin cad oo ah in dhammaan dadaalada la qaadi doono si wax ku ool ah loo ururiyo caddaynta dembiyada caalamiga ah ee muhiimka ah ee laga geystay dalka ukrain lana horkeeno kuwa mas-uulka ka ah cadaaladda eurojust ayaa sidaasi ku sheegtay war qoraal ah oo ay soo saartay midowda yurub iyo hindiya ayaa waxa ay saxiixdeen heshiis isniintan maanta ah kaasoo ku saabsan in la dhiso golaha ganacsiga iyo teknolojiyadda si loo xoojiyo iskaashiga iyada oo madaxa ururka uu wadahadallo kula yeeshay mas-uuliyiinta new delhi oo uu dhowr mar booqday tan iyo bilowgii dagaalka ukrain madaxweynaha midowda yurub ursula van der leyens ayaa safar laba maalmood ah waxa uu ku joogaa caasimadda hindiya taas oo qayb ka ah dadaalada reer galbeedka ee lagu dhiirogelinayo heshiis si loo yareeyo xiriirka ruushka oo ah kan ugu weyn ee hubka keena kadib duulaankii ruushka ee dalka ukrain hindiya ayaa waxa ay ka gaabsatay inay si cad u cambaarayso duulaanka ruushka iyadoo dhinaca kale ku baaqday in si deg deg ah loo joojiyo rabshadaha halkaasi ka socda moscow waxa ay ku tilmaantay ficladeeda ukrain howlgal militari oo gaara maraykanka waa dalka keliya ee kale ee heshiis farsamo la leh midowda yurub si la mid ah midka isniintan lagu saxiixay dalka hindiya wariye ku sugan mayamaar oo wararka siiya wakaaladaha wararka oo ay ka mid tahay voice of america iyo frontier mayamaar ayaa khamiistii si rasmi ah dacwad loogu soo oogay maxkamad ku taala yongon siduwa ang yint oo la xiray bishii agost ee sanadkii iyadoo ay weheliso saxafi madax bannaan hend hend khayn ayaa waxa uu wajahayaa laba eedeymo oo la xiriira waxyaabaha mas-uuliyiinta ay ku sheegeen inuu dhaleeceeyey militariga miyamaar qarayn codsaday in aan la magacaabin sababo ammaan dartood ayaa waxa uu sheegay in maxkamaddu ay ku soo oogtay siduwa ongyint eedeymo ku saabsan kicin iyo faafin warara been abuur ah oo hoos imanaya qodobka shan boqol iyo shan e ee xeerka ciqaabta miyamaar iyo eedeymaha kacdoonka ee hoos imanaya qodobka e kaas oo ciqaabaya wax kasta oo loo arko inuu abuurayo sida hadalka loo dhigay quursi iyo diidmo ku wajahaan milatariga dalkaasi haddii lagu helo dembiyada lagu soo ogay waxa uu wajihi karaa saddex sano oo ah xarig dacwadda koowaad iyo ilaa labaatan sano oo xarig ah oo ah dacwadda labaad ramadaan mubaarag iyo fiid wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta ood nagala socotaan tabinta iyada caawa iyo wararka v o a ayaanaad dhegaysanaysaan waxaa weli taagan muran ku saabsan sida laga yeelayo xildhibaanada lix iyo tobanka ah ee gobolka gedo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhowaan sheegay inaysan sharci ahayn waxa uu ku tilmaamay labada doorasho ee isbarbar socda ee ceelwaaq iyo garbahari guddiga doorashada ayaa iyaguna waxay horey u sheegeen in ay doorashadu wareejiyeen in doorashada loo wareejiyey ceel waaq inkastoo taasi ay diideen mas-uuliyiinta garbahari warbixintan waxaa goor dhoweyd magaalada muqdisho ka soo diray waryaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste doctor maxamed cabdi waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta aaminsan inay sharci tahay doorashada ka dhacday degmada garbaharey anigu waxaan qabaa doorashada ka dhacday garbaharey inay xaq tahay aniga oo sababeynay degaan doorashada ka dhacday garbaharey waxaad wada ogsoonahay in ay madasha wadatasha qaran ay ku heshiiyeen koob iyo toban degaan doorasho oo ay ku jirto garbaharey oo jubbaland laba degaan doorasho ahayd inay ka dhacdo degaan doorashooyinkaas waxaa waxaa la geeyey baarlamaanka oo baasmareeyey sharci ahaanshihiis garbaharey xaq bay marka u yeelatay inay ka dhacdo doorasho ayadoo ka mid a koob iyo tobankii degaan doorasho taas awgeed xaq bay u leedahay garbaharey doorashadeedii oo xaqa inay hesho waana meel nabad ah bal doorashada garbaharey waa la daahiyey waa la siyaasadeeyey balse doorashada ka dhacday garbaharey waxaan rumaysnahay inay tahay doorashada saxda ah oo haysato sharciyadda doctor cabdicasiis nuur oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa qaba in doorashada ka dhacday ceelwaaq ay tahay midda saxda ah ee ay goobjoogga ka ahaayeen guddiga doorashooyinka iyo hoggaanka jubbaland arrinta la xiriirta arrimaha doorashooyinka gobolka gedo deegaanada jubbaland arrintaas mudday taagneyd doodo badanna waa laga galay laakiin doorashadii hadda lagu qabtay ceelwaaq iyo tan hadda ka socotay garbaharey sida saxdaa marka la eego doorashada ceelwaaq lagu qabtay ayaa saxnimadii wadata waa marka koowaad guddiyadii doorashada seat iyo fiid labadiiba way joogeen madaxweynihii deegaanka mas-uulka ahaa ee jubbaland ayaa tegay axmed madoobe madaxweyne ku-xigeenkii baa tegey halka dhanka kale doorashada lagu qabtay garbaharey ayna haysan wax mas-uuliyad ah oo dadkaasi maaragtay ama heer fiid ama heer seed sidoo kaleeto dad badan oo xilka laga qaaday oo ama laga eriye fiid ama laga eriye seed ayaa joogay meesha iyo guddiga xalinta khilaafaadka dad ka mid ah sida saxdaa marka loo eego iyo xaqnimada doorashada doorashada lagu qabtay ceel waaq ayaa sax ah dadka diidan doorashada ka dhacday ceel waaq ayaa ku doodaya in heshiiskii toddobiyo tobankii sebteembar uu dhigayey in deegaan doorashada labaad ee jubbaland ay tahay garbaharey waa kan cali maxamed oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho doorashada labaad meesha lagu qaban lahaa ee sharciyadda u lahayd waa garbaarey marka haddii garbaarey laga weeciyo meerka lagu qabtay garbaareyna doorashadii lagu qabtay ayadana lagu qabtay xaqiiqatan waxaan fiirinaynaa deegaanka doorashada lagu qabtay iyo sharcigii wixii ay qorayeen marka labada doorasho ceelwaaqii garbaarey garbaarey ayaa sharciyad leh ayada ayaa saxsan ayada ayaa ah heshiiskii seventeen sebtembar meesha u ogolaa in doorashada lagu qabta ayada ayaa ah dadka muxuu ahaa reegada ee lix iyo tobanka kursi ee muxuu ahaa matalaadooda meeshay ka imaanaysa ayada ayaa ah oo deegaankii dadkii o dhan ay joogaan marka labada doorasho ee doorashada garbaarey lagu qabtay ayaa sharciyad iskale wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim ayaa sheegay in heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar muddo badan ay ka soo wareegtay islamarkaana suurtagal ay noqon weysay in madaxweynaha jubbaland uu doorashada ku qabto deegaan doorashada labaad ee garbaharey sababo la xiriira dhinaca amniga taasina ay keentay in ceel waaq loo weeciyo doorashada markii sebtembar toddobiy tobankeeda laba kun iyo labaatankii lagu heshiiyey laba deegaan doorasho maanta waxaa kasoo wareegtay muddo labaatan bilood ah marka markaad fiiriso waa muddo aad u dheer waxaa lagu guuleysan waaye in xal midaysan ee laga gaaro oo sida laga yerayo deegaan doorashada gaar ahaan gedo deegaan doorashadii labaad ee garbaharey ahayd taa marka waxay keentay in xal la raadiyo waxyaabaha sii cakriya waxaa ka mid ahayd meel geda ay gebi ahaan ka baxday maamulkii jubbaland mayna jirin markaas dee waxa uun taa ay sheegaysaa inay tahay qayb ka mid ah jubbaland jubbalandna uu yahay madaxweyne axmedoobe uu yahay isagana loo aqoonsan yahay inuu hadda hogaamiyaha yahay deegaankaas sidoo kale golihii wadatashiga qaranka oo ahayd madal in looga wada hadlo wax alaal wixii cakiraad ama wixii culays yimaado lagu xaliyo ayagana ay ku guuleysan waayeen sidoo kale ay jirto firaaq dastuuri ah iyo mid siyaasi ah oo muddo dheer uu wadanka uu ku jiray ee aan la sugi karin muddo intaa ka badan in hore loo socdo ayaa waxay keentay in doorashadan lagu qabto ceel waaq haddaba xalku muxuu yahay sideese looga gudbi karaa caqabadaha jira iyo tabashooyinka ay qabaan bulshada reer gedo tabashada ay tabanayaan dadka reer garbaharey ama reer gedo waa tabasho jirto haddii layidhaha marka waxaan rajaynayaa sida deegaanada kaleba ay tabashooyin ugu jiraan in dowladda soomaaliyeed imaan doonto ay wax ka wada qaban doonto waxyaabaha ay tabanayaan tabashadu kuma eka keliya arrintan lix iyo tobanka xildhibaan keliya kuma koobna waa ka qoto dheer tahay marka haddii alayidhaha arrimaha taaganne waxaan rajaynaya dowladdaas cusub inay xalin doonto xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
adayu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi magaalada muqdisho ka soo diray welina waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo washington si toosa idinkaga imaaneysa haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka elayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kalanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka elayska v o eda ee toddobaadkan maadaama lagu jiro tobanka dambe ee bisha barakaysanee ramadaan ayaannu barnaamijka ku eegaynaa faa'iidada sadaqadu u leedahay qofka muslimka ah marka la fiiriyo shareecada islaamka sadaqo waxaa loola jeedaa ficil mutadawacnimo ah oo aad ku bixinayso xoolo ama xoog adigoo aan wax kale ku beddelanaynin oo ujeeddada keliya ee aad ka leedahay ay tahay inaad ilaah ugu dhowaato marka erey ahaan la fiiriyo macnaha carabiga ereyga sadaqa waxaa loola jeedaa dhowrsanaan waxaana uu ka soo jeedaa kelimadda carbeed ee sidq oo macnaheedu yahay daacadnimo taasoo sadaqada macnaahaan ka dhigaysa sida ay sheegaan culammada islaamka iimaanka iyo dhaqanka oo daacad laga noqdo taasoo marka dambe caafimaadka bulshada iyo nolosha muslimiinta dheelitiraysa xilligan oo lagu jiro tobanka dambe ee bisha barakaysan ee ramadaan waxaa diinta islaamka ay si gaara ahamiyad u siisaa fadliga sadaqada ay leedahay sida uu noo sharaxayo sheekh cabdilxay sheekh aadan oo ka mid a culimmada soomaaliyeed ee magaalada muqdisho tobanka dambe markii la gaaro dadaal dheeriya in lasii sameeyo nabiga sal allau alay wasalam wuxuu ahaa mid aada u dadaala tobanka dambe oo ka badan ninkii uu bishii qaybteeda hore soo dadaalay xagga beegsiyada waxbixintana waxaa la yidhi wuxuu ahaa ajyad maa yakuunu fi ramadaan soo marka hore beegsiga wuxuu aada beegsi usii noqdaa ramadaanka xilligaas oo jibriil la kulmaayo oo qur-aanka uu la akrinaayo sheekh cabdulxayi ayaa si gaara uga hadlaya muhiimadda ay xilligan leedahay sadaqada gaar ahaan xilliyada xaaladdu adag tahay maadaama bishii qur-aanka ay tahay qur-aankuna aada loogu dhiirigeliyo in wax la baxsado oo ilahi u leeyahay wamaa tafcalu min khayrin fa ina allaha bihi caliim waxaad bixisaan oo khayr aad samaysaan ilahi wuu idin og yahay duruufo adagna ay ka jiraan geeska afrika soomaali meelaha ay degyihin oo dhanna aada iyo aad dhibaato uga jirto nin ramadaana lagu jiro ciidiina etoobiya lagu soo hayso maalin farxadeedna ay tahay oo muslimiintu yacni in wada farxaan loo baahan yahay ayaa waxaa xusid mudan in laisku dooriyo sadaqada iyo waxbixinta zakaatulfitriga wax loo waajibiyeyna waxay tahay oo nabiga sal ly slm u waajibiyey in masaakiinka laga deeqo maalinkaasi inay dadka xuujiisaan oo wixii ay ku deeqtoomi lahaayeen loo diyaariyo taas waxay kutusaysaa fadliga laga helaayo in wax la baxsado tobankan dambe iyo maalintaas ciidda ahoo zakaatulfitrigii ay tahay in laiska bixiyo guud ahaan sadaqadu yani soonka markii la joogo maadaama dad la afurinaayo oo afurina way u baahan tahay in wax la bixiyo qofkii qof afurina ajirkiisa uu helaayo sheekhu waxa uu si gaara ugu baaqay dadka waaweyn iyo kuwa xanuunsan ee aan awoodin inay soomaan iyo inay sadaqada ka faa'iidaystaan oo ay bixiyaan maadaama dadka waaweyn yani loogu talagalay in ay yani soonka bedelkiisii ay wax bixiyaan oo ilaahay uu yidhi calaladiina yudiiquunahu fidyatun bacaamu miskiin dadka aan awoodin inay soomaan bedelkeedii dad ha quudiyeen yani wax la quudiyana ay tahay sadaqa la baxsanaayo bishii ramadaan marka ayadoo xamaasha khayrka ay ku jiraan ay badan yihiin haddana waxaa si gaara yani u mudan in loo tir istaago in sadaqada la baxsado haddana xilli waxay ku soo aaday ay abaaro iyo dhibaatooyin ay jiraan fadliga shaqadadu markasta inuu fadli badan waxay kusii fadli badan tahay waqti aadka loogu baahan yahay marka ramadaanka maadaama uu gabagabo yahay qof walba inta uu yani khayr ah oo uu bixin karo inuu bixiyo maalmaha soo socda ee ka dhiman ramadaankana qof walba inuu ku talagalo inuu wax baxsado gaar ahaan waxaa aada loo rajeynayaa leylatulqadarka inuu tobankan dambe uu ku jiro waxyaabaha leylatulqadarka yani cijirka lagu laaban laabana sadaqada ayaa kamid ah marka halkii doolar ee qofka uu bixiyo laban laab badan ayay unoqonaysaa bishan ramadaanka iyo bilaha iyo maalmaha ugu dambeeya marka ummadda soomaaliyeed iyo alkhayrka guud ahaan waxaan ugu baaqayaa inay ka faa'idaystaan oo ay gacan qabtaan si ay bulsho walaalo ah oo wada faraxsan oo isgacan qabatay maalinta ciidda ay wada ciidaan sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masjidka daarul hijra ee magaalada minneabolis gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaan isna weydiiyey faa'iidada ay sadaqadu leedahay xilligan bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu maxamed maxamed colaad xasan adiga iyo barnaamijka elis iyo v o da aad baad umahadsantii fursadan qaaliga ah ma intaa kadib sadaqadu guud ahaan mar walba waa shay wanaagsan oo diinta islaamku ay aada iyo aada u tilmaantay wanaagga ay leedahay bisha ramadaanna way kasii xagi jirtaa tobanka ugu dambeeyana way kasii xagi jirtaa tusaale ahaan markaan fiirino ilaahay subxaana watacaala sadaqada guud ahaan markuu ka hadlayay alla wuxuu inoo tilmaamay oo inoo sheegay rabbi subxaana watacaala wama anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa ina allaha yaclamu wixii la bixiyo muxuu ahaa dad la siiyo ama dad lagu kaalmeeyo ama mashaariic wanaagsan oo bulshada wax u taraysa lagu kaalmeeyo ilaahay subxaana watacaala inuu og yahay si gooniya ragax walba uu og yahay ogaalkaas muxuu xambaarsan yahay ilaahay baa subxaana watacaala ka abaalmarinaya aayadda kaleeto alla waa ka odhanaya mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fi sabiili illah kamathali xabatin ambatat sabca sanaabila fi kuli sumbulati mi-atu xaba wallahu yudaacif liman yashaa wallahu waasicun caliim aayaddaas waxay iyaduna inoo tilmaamaysaa waxa la bixiyo dadka xoolahooda bixinaya ee jidadka ilaahay ku bixinaya marka jidadka ilahay waxaa kamid a faqiirka oo wax la taro miskiinka oo wax la taro agoonka oo wax la taro curyaanka oo wax la taro yacni baahida guud ee bulshada oo la daboolo iyo baahida khaaska intaba waxay soo gelaysaa fi sabiili illahi dadkaas tusaale la yaab uu ilaahay bixiyo rabbi wuxuu yihi subxaana watacaala waxa ay bixineen wuxuu la mid yahay qof muxuu xabad masagaa meel ku abuuray ama ku riday xabadii masagadaas waxay soo saaraysaa muxuu aha laan toddoba sabuul ay saaran tahay sabuul walba boqol xaba ayaa saaran marka halkii xabee masagada ahayd toddoba boqol oo xabo ayuu dhalayaa bimacnaa marka waxa weye halkii sadaqaad bixisay toddoba boqol iyo ka badan baa lagaa siinaya guud ahaan marka faa'iidadaas oo xagga ajirka aakhire ah ayay xagga kale waxay leedahay maxamedow faa'iido kale oo ah bulshadu waxaa la rabaa keeda tabarta daran iyo keeda kaleba inay isqaadato marka bulshooyinka fiican waxaa lagu garta oo lagu yaqaanaa kooda tabarta daran bay xambaartaane kama tagaan marka markii taa la sameeyana waxay waxaa yaraanaysa cu cuqadka iyo xiqdiga iyo xumaanta ayaa yaraanaysa marka sadaqadu mar walba waxaan u baahannahay innagaa ku noola iyadu inaguma noola ilaahayna wuu inoo barakeynaya xoolaha iyo cimrigaba yacni marka inaynu ku dadaalno waa wax muhima weeyaan waxaan ku jirnay geeska africa abaaro fara badan ama han yani mandiqadii intii dawladii soomaaliya la oran jiray from rascamboni to ras casayr rascamboni ilaa ras casayr inta udhexaysa abaaro fara badan baa ka jira waaga dhaweyto saad sheegta waa run oo hargeysa dab baa ka dhacay khasaaro badan geystay xaqiiqatan muxuua deegaanka xataa soomaalida isaga laftiisa abaaruhu aad bay u saameeyeen abaaro fara badan baa ka jira abaaraha noocaasuhu markay jiraan culayska noocaasihi markuu jiro musiibada sida dabka oo kale noocaasi markay jirto bulshada waxaa laisku gartaa waxa weye in laisu gurmado weliba si gacan furana loo gurmado ilahi wuxuu leeyahy subxaana watacaala tacaawanu cala albiri wataqwa dad yahu wanaagga isugu kaalmeeya marka wanaagga in loo gurmado laisugu kaalmeeya ayaa la rabaa ilahay ad kale wuxuu leeyahy wasaabiquu ilaa makfirati min rabbikum wajannatin carduha asamaawaati walard marka waxaa laga cabirayaa markan oo kale marka wanaagga la samaynayo wanaagga waa loo dhaqtamaa waa loo orotamaa yani in loo ordo ayaa la doonayaa nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalama waxaa kamid a hadyigiisa ama habdhaqankiisii fiicnaa bisha ramadaan oo kale markay soo gasho waxaa laleeyahay siduu khayrka ugu degdego siduu sadaqada u bixiyo siduu dadka ugu dhiirigeliya sadaqa bixinta dabayl la diray oo ordaysa oo meeshii loo diray u socota si u degdegto ayuu nabigu sadaqadii khayrka ugu degdeg badnaa sala allahu calayhi waalihi wasalam marka marxaladan adag ee lagu jiro xilliga abaaraha xilliga dadkii hadda ka dhacay hargeysa ee musiibada xaqiiqatan aadka u xoog badan ahaa bulshada soomaaliyeed guda iyo dibadda waxaan ku dhiirigelinaynaa ka codsanayna ugu baaqaynaa in lais gacan qabto in muxuu aada iyo aada laisu kaalmeeyo inuu qofku ogaado meeshu wax ka bixiya insha allahu tacala wax ka fiican bu alla siinayaayo dadka walaalihii ee dhiban inuu gacan qabto oo cid waliba ay kaalinteedaa qaadato insha allahu tacala sida lagu sheegay xadiid uu wariyey abuu tirmidi nabigeenna moxamed nabadgelye naxariis korkiisa ha ahaatee ayaa yidhi la deg deg sadaqada si ay kaaga furato musiibo kugu soo socota sheekh maxamed elaye imaamka masjid al nuur ee magaalada seattle ee gobolka washington ee dalkan maraykanka ayaa ka hadlaya sida sadaqadu ay qofka bixiyaa u badbaadiso bismillahi raxmaan raxiim sadaqadu waa badbaado qofkay badbaado u tahay ubadkiisay badbaado u tahay adduunyaday badbaado u tahay qofka aakhiray badbaado u tahay si walba waxa weeyaan sadaqadu waa waa badbaado weeye waxaa rasuulka ka sugnaatay salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi inuu yidhi ina sadaqata la tudfiu gadaba arab watadfacu meytata asuu wa fii riwaayatin masaarica suu sadaqadu waxa weeye cadhada ilaahay bay ka demisaa qofka cadhada ilaahay ama adduunye ha ahaato ama aakhira ha ahaatee inuu ilaahay cadhoodo cadhadiisay ka demisaa waxaa kaloo ka ilaalisaa watadfacu meytata asuu inuu si xun u dhintana way ka ilaalisaa riwaayad kale waxay ahayd masaarica suu yani meel xun iyo wax xun inuu ku dhaco ayay ka ilaalisaa oo badbaado ayay u tahay badbaaday u tahay isagay u tahay carruurtiisana way u tahay culimmadu markay macnaynaya waxay dhahdaan masaarica suu waxaa looga jeedaa yani wixii nebigu ka magan geli jiray oo dhan bay muxuu ahaa badbaado ka tahay ee muxuu ahaa ahayd yani in dhulka lago oo hadmi uu ku dhaco kalhadmi walgaraqi walxarqi waan yatakhabadahu shaytaanu cinda almowt wa kula alxawaadith walkawaaris saasay yidhahdaan culimmadu yani waxa waxay badbaado uga tahay oo ay ka badbaadisaa wixii nebigu uu ka magan geli jiro o dhan bay ka badbaadisaa sida waxa weeyaan muxuu ahaa dhullago-a iyo muxuha dhulgariirka duufaanka iyo sunaamida gubashada iyo yani ku dhacaysa naftiisa ama xoolihiisa ama wixiisa ka gubanayaan waxaasoo dhan sadaqadaa badbaado ka ah oo ka ilaalisa oo muxuu ahaa badbaadisa iyo inuu shaydaan waxa weeye marka uu dhimanayo naftiisa uu waxa weeye muxuu ahaa uu shahaadada garab mariyo oo muxuu ahaa laysto taasay muxuu ahaa badbaado uga noqotaa marka qofkayna badbaado u tahay ilmihiisay badbaado u tahay oo ay ka badbaadinaysaa wax alliya waxaa dhib oo dhan oo shaydaan inuu halaysto shaydaanka insiga iyo ka jinskuba weliba qurbaha marka la joogo oo shaydaankii uu badan yahay oo shaydaanka waxa weeyaan kii maryaha sitay iyo iyo kii muxuu ahaa jinka ahayba ay badan yihiin ay carruurta halaysanaysay carruurtay badbaado u tahay sadaqadaasaana lagu badbaadinaya wanaagga adu aad samaysaa ilmahaaga badbaadinaya ayad qur-aan waati ilaahay ku yidhi labadii yani carruurtii loo badbaadiyey xoolahooda markii la tilmaamayay wa kaana abuuhumaa saalixan aabahood baa wanaagsanaa aabahood baa wanaagsanaa wanaag samayn jiray ayay muxuu ku badbaadeen marka sadaqadu waxa weeyaan ilmaha badbaado u tahay hallowgay badbaado uga tahay waxay badbaado uga tahay muxuu ahaa yani wax kastoo dhib ah ayay ilmaha iyo iyo qofkaba muxua uga tahay yani waxa weyaan meel meel kastood wax ku noqon lahayd bay badbaado kaaga tahay waxaa yani waxyaalahay badbaado ka tahay noo khulaasaysay oo tilmaantay sayidatuna khadiija ayaa rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markii uu muxuu ahaa waxyiga loo waxyooday malag u yimid ee ugu horreysay uu lafiisa u baqay markaasuu waxa uu ku yidhi lafahaygaan u baqay khadiija waxay tihi wallaahi yani kii lafahaga u baqi lahaa ma tihid waxyaalaha ay sheegtay oo dhan ee cabsida ka ilaalinaya o dhan waxay ahayd inuu wanaagga sameeyo waxa ay tihi fawallahi maa yuksika allaahu abadan fawallahi inaka la tasilu raxim watasduqu alxadiid wataxmilu lkalla wataksubu almacduuma watuqri'u dayf watucuunu cala nawaacib alxaq yani xadiiskii dheeraayan dee wada xusuusanayno waxay tihi wallahi ilaahay waxa weeyaan kuma hoojinayo oo dhib kuma helayaan maxaanu ku helayn waxay tihi waayo adigu wanaagaad samaysaa sadaqadaad la baxdaa muxuu ahaa martidaad marti gelisaa muxuu ahaa siinta u baahan baad wax siisaa wax aanay dadku helayn baad adigu ugu deeqdaa deeq waxa tahay muxuaha gacan furan oo waxweyn wax la bixinay marka taas awgeed wax dhib oo ku helayay ma jiro ayaa ay ku tiri marka sadaqadu waxa weyn waa badbaado adduunya iyo aakhira waa badbaado qofka iyo carruurtiisaba waa badbaado sadaqadu waxa weeyaan waa dawo daway u tahay xanuun kastay dawo ka tahay xanuun nafsiya iyo kuwa waxa weeyaan cudwiga qofka helaba oo muxuu ahaa fysiology qofka jirkiisa helaya labadaba daway ka tahay rasuulku wuxu yhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo ka sugnaaday inuu yidhi daawuu mardaakum bisadaqa war kuwiina buka ama nafsiyan ha u bukaan ama muxuu ahaa xanuun kale oo jir ahaanba ha u bukaane wax aliya wixii yani xanuun idin haya oo idinka xanuunsanaya ku daweeya sadaqad ku daweeya marka waxaa la doonayaa yani inaynu waxa weeye muxuu ahaa waktigan weliba loo baahan yahay baahidii ay badan tahay muxuu ahaa maanta dadka u baahan ay badan yihiin abaaruhu jiraan waxa weeye dadkeennii abaara heleen duufaana heleen dab iyo muxuu ahaa gubasha ay ku dhacday in waxa weeyaan sadaqada aynu waxa weeyaan balaayada iskaga xijaabno caruurteena aynu balaayada kaga xijaabno muxuu ahaa nafaheena aan kaga xijaabno adduunkeena aan ku ilaalino aakhiradeena aan ku ilaalino sheekh maxamed elaye ayaa dhinaca kale sharaxaya sida gacan furnaanta iyo deeqsinimada ay waxtarka u leeyihiin juudku yani waxa weyan waa deeq wax walba noocay dooni ha ahaatee oo yani waxaan ugu horeeya deeqdaa la bixinaya ee lagu gacan furaanayo xoolaha ugu horeeya waxay yidhahdaan culimmadu markay macninayaan juudka waa icdaau maa yanbagii liman yanbagii yani wixii haboonaayood bixiso oo cidduu ku haboonaa muxuu ahaa adsiisaa la yidhaahdaa waxa weeyaan camalkuna sidiisaba iyo deeqda iyo sadaqaduna waxa weeyaan waxa ay badnida maaha waxay wax ku qabataa laakiin waa haboonida iyo camalku wuxuu kugu badbaadiyaa haboonidu kugu badbaadiya camal haboon oo waqtigu ku haboonaya siduu ku haboonaa aad u qabatay ayaa ilaahay kugu badbaadiyaa waxaa laga yaraa waxaa laga yaabaa sadaqad yarayd oo aad laakiin waqtigay ku habbooneed bixisay in ilaahay adduunyada iyo aakhiradaba kugu badbaadiyaa laga yaabaa sida ay xadiis muxuu aha saxiix ku timiday in gabadh aragtay ay haraadanoo oon u dhimanaya oo waxa weeyaan cunaya muxuu ahaa cunaya muxuu ahaa rayska biyo ka dayayo cunaya harada awgii ayaa waxa weya qofkeedii ay biyo u dartay waraabisay yani waxaa sadaqad yar weeye aada u yar laakiin waktigay ku habbooneyd iyo iyo ciddii u habbooneyd bay siisay markaasuu ilahay ku badbaadiyey oo kaga badbaadiyey naar kaga badbaadiyo janno ku geliyey marka waxa weyaan waa icdaaw maa yanbagii liman yanbagii rasuulkuna wuxuu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ajwada annaasi bilkhayr inaan ku dayarna inagana la doonaya aan noqono kuwa khayrka u orod badan aynu noqono waayo waxa weyaan camalka ilaahay dadka ilahay wuxuu ugu jecel yahay kuwa dadka wax tara ee gacantoodu furan tahay ee aan gacanta laabin kuwaasuu ilahay ugu jecel yahay camalkana ilahay wuxuu ugu jecel yahay yani farxad la geliyo qofka muminka oo farxad la geliyo qalbigiisa farxad la geliyo sidaad ku gelinaysaa yani dhibaad ka qaado ama deynaad ka bixiso ama muxuu ahaa gaajo aad ka celiso waxaasaad farxad ku gelinaysaa ama intaasaad iskugu daraysaaba waayo rasuulku wuxu uhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh axabu annaasi ila allahi anfacuhum linnaas dadka ilaahay waxa uu ugu jecel yahay kuwa dadka ugu waxtarka badan leh ee waxtara ee gacanta furan leh ee muxuu ahaa waxsiya kuwaasuu ilahay ugu jecel yahay wa axabu alacmaali ila allahi suruurun tudkiluhu calaa muslim camalna ilaahay waxa uu ugu jecel yahay oo acmaasha la sameeyo camalka ilahay ugu jecel yahay waxa weeye qof muslima oo farxad la geliyo qalbigiisa farxad la geliyo sidee loo gelinayaa wuxuu yidhi takshifu canhu kurba dhib haystaad ka qaadaysaa oo taqdi canhu deynan ama deyn fuushay oo uu galay baad ka gudaysaa ow tadrudu canhu juucan ama gaajo haystaad ka eliyeysaa alxadiid xadiis dheer oo rasuulku ku tilmaamaya waxtarka sida uu yahay ka war haddaad intaba iskugu darto yani waxa weeye shaki la-aan waxa ah in waxa weeyaan ka ugu gacan furanna aad noqonayso isla markaa waxa weeyaan ka ugu ilaahay ugu jecel yahay aad noqonayso camalka aad samaysaa inuu noqonayo camalka ugu suubana ilaahay ugu jecel yahay marka waxaa la doonaya inaynu nafteena ka ilaalino muxuu ahaa bakhaylnimada iyo iyo mxeerada iyo laxajaclada inaynu ka ilaalino gacanteennana inaynu ka ilaalino muxuu ahaa bakhaylnimada iyo dib u haysadka iyo duubnaanta inaynu ka ilaalino oo gacanteenu ay furaato ay u furaato dadkaa baahanee maanta abaaruhu heleen ay u furaato dadka hantidoodii gubatay ee suuqii ugu weynaa hargeysa inaga og inuu gubtay yani dadka hantidooda gubatay inay gacanteena u furaato sida aayado badan oo qur-aanka kamid ay ku timiday suuratu xashir iyo suuratu taqaabun iyo mid walba waxaa ku timiday iyo suurad kaleba inuu ilaahay leeyahay waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaaika hum almuflixuun ninka ilaahay ka badbaadiyo yani laxajacalxumada naftiisa ku abuuran ninka ilaahay ka badbaadiyo taa sababteeda bakhaylnimo kaga badbaada kaasuu kaas kuwaasaa liibaanay waman yuuqa shuxa nafsihi ninka bakhaylnimada ilaahay uu naftiisa muxuu ahaa ku abuuray uu ilaahay ka badbaadiyo fa ulaaika hum almuflixuun kuwaasaa liibaanay uu ilaahay leeyahay gaar ahaan dadkeena qurbaha jooga gacanteena ay furaato bishaa rabadaan bishii khayrka ay furaato maadaama sadaqada aan idhi waa badbaado ubadkeena aynu badbaadino maadaama aan joogno dhul yani waxa weeyaan caruurteena ay badbaado ugu baahi badan yihiin waxa weeyaan xanuunadu ay badan yihiin sadaqaduna aynu idho dawey tahay oo wax kastay dawo ka tahay waxaa la doonaya inay gacanteenu furaato inaynu khayrka orod badnaano ilahayna sida khayrka figahay nooga fajiyo codkaasi sheekh maxamed ilaye ayaana ugu dambeeyey barnaamijka elayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay faa'iidooyinka sadaqada ay u leedahay muslimiinta ciddii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news dt com ama boggeenna facebook intaan barnaamijkan oo kale duddamba u kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaanaale
maxamed colaad xasan ayaa soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijka eleyska v o a halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a mar kale cawaysin wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa shan iyo labaatanka bisha abriil sanadka laba kun shan iyo labaatan idaacadda caawa iyo wararka v o n waxaa idiin wadda cashe ibraahim aadan waxaad u diyaar garoodaan qaybaha ka harsan idaacadda oo qodobadeeda ku jirana ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban wararkii dhinaca ciyaaraha ugu waaweynaa iyo qodobo kale balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ayaa sheegtay isniintan in markii ugu horreysay ay qayb ka noqon doonto koox baaritaan oo caalami ah si ay u baaraan in ruushka uu galay dembiyo dagaal muddadii labada bilood ahayd ee duulaanka dalka ukrain dacwad oogaha i c c karima khan iyo dacwad oogayaasha guud ee lithuania poland iyo ukrain ayaa saxiixay heshiis ay si wada jir ah u sameynayaan baaritaanka hay-adda midowda yurub ee iskaashiga ah cadaaladda dembiyada ee loo soo gaabiyay eurojust ayaa sidaasi ku sheegtay hadal qoraal oo ay soo saartay midowda yurub iyo hindiyana waxa ay kala saxiixdeen heshiis isniintan maanta ah kaasoo ku saabsan in la dhiso golaha ganacsiga iyo teknolojiyadda si loo xoojiyo iskaashiga iyadaoo madaxa ururka uu wadahadallo kula yeeshay mas-uuliyiinta new delhi oo dhowr mar booqday tan iyo bilowgii dagaalka ukrain madaxweynaha midowda ayaa waxa uu safar laba maalmood ah ku joogaa caasimadda hindiya taas oo qayb ka ah dadaalada reer galbeedka ee lagu dhiirogelinayo new delhi si loo yareeyo xiriirka ruushka oo ah kan ugu weyn ee hubka keena duulaanka arrintaasna waxay ka dambeysay duulaankii moscow ay ku qaaday dalka ukrain wariye ku sugan myanmarna oo wararka siiya wakaaladaha wararka oo ay ka mid yihiin voice of america iyo frontier myanmar ayaa khamiistii waxaa si rasmi ah loogu soo ogay dacwad maxkamad ku taala yongbong sidwa ong yent oo la xiray bishii agost ee sanadkii iyadoo ay wehliso saxafi madax bannaan oo la yidhaahdo hetiid khayna ayaa waxa uu wajahayaa laba eedeymo oo la xiriira waxyaabo ay mas-uuliyiintu sheegeen in uu ku dhaleeceeyey militariga dalkaasi xukuma mar kale ramadaan mubaarag meel kastood naga maqlaysaan ilaa toddoba qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho sida ay sheegeen shaqaalaha adeega gurmadka ee ambalaasyada qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay nawaaxiga isgoyska banaadir waxaana la sheegay in lala beegsaday baabuur uu la socday sarkaal ka tirsan laamaha amniga dadka dhintay ayaa la sheegay inay ku jiraan kuwo rayida ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda warbixintan waxaa kasoo diray magaalada muqdisho wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste inta laogyahay toddoba qof ayaa ku geeriyootay saddex kalena way ku dhaawacmeen qarax maanta isgoyska banaadir lagula eegtay jenaraal maxamed xaashi guuleed oo ka tirsan saraakiisha ciidamada xoogga dalka qaraxa oo uu noociisu ahaa miilada dhulka lagu aaso ayaa jenaraalka lala eegtay xilli uu ka soo baxayay taliska villa baydhabo waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay jenaraalka toddobada qof ee qaraxa ku geeriyoota ayaa isugu jira ciidamo ka tirsan ilaalada jenaraalka iyo dad shacaba oo goobta ka agdhowaa waa kan mid ka mid a goobjoogayaashii halkaasi ka agdhowaa qaraxaa dhacay anuu intii arkay waxaa waaye saddex raydoo dhimatay iyo indhayga waxay qabteen afar askara oo inay dhaawacii dhimashihii ma aqaan iyo afar dhaawaca oo si u kala diri ma sheegi karo laakiin waa laba saac oo toban dhiman ah marka dadku waa fahmi kartaayo haddii qarax dhaco qofku waa damaadaya xataa wararka xataa ma sixi karta waa jira ha waa jira waa jira ambalaasyo badan oo dhalinyaro iyo annaga oo dhalinyaro badan iyo dad badan is abaabulay oo wixii baabuu ambalaas saari karaa saarnay kolleyba isbitaallo ma raacin laakiin ambalaaskan saarnay waxaan saari karno wallahi ni oo saddex dhalinyaro waa arkay isheedu waa qabatay laakiin askartaana sixi karin oo aan indhaygu sixi karin laakiin afar saddex dhalinyara iyo afar dhaawac waa u jeeda indhaygu waa qabteen saraakiisha laamaha amniga ayaan ilaa iminka ka hadlin qaraxaasi waxaana qaraxan mas-uuliyaddiisa sheegtay ururka al-shabaab xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wararka ka imaanaya magaalada boosaaso ayaa sheegaya in habeenkii xalay magaalada lagu dilay haweeney iyo cunug yar oo ay habaryar u tahay culimada ayaa ciidamada ayaa sheegay in howlgallo ay sameeyeen ay soo qabteen qofkii weerarkaasi geystay faadimo yaasiin jaamac ayaa dhacdadani waxa ay ka wareysatay taliyaha booliska qaybta gobolka bari gaashaanla sare cabdulqaadir jaamac dirir
falkaasi kolley wuxuu ka dhacay reer gurigiis iyo maqsin isku yaalla isku meel ku yaalla ahaa maqsinka qaadka lagu iibiyo weeye nimanka geystay gaar ahaan ninka geystay iyo nimanka la socday gaari laylaha bay wateen waxay ka yimaadeen milxo magaalada boosaaso waxay soo galeen labadii saddexdii dambe ee habeennimo ee xalay waxaa dhacay falkaas afar nin iyo waxay ka koobnaayeen iyo gaari waxaa ku geeriyooday hal gabar oo murwo ah iyo wiil yar ee habar yar u tahay wiil yar oo kaleeto na wuu ku dhaawacmay cunuga dhintay waa shan sano jir gaar ahaanse gacanta hal nin baa geystay dhammaan waa soo qabteen ciidan shantii iyo toban waabirkii bay ku guulaysteen marka si toosa baa guriga weerarku uga dhacay meelka ninku wuxuu kusoo talagalay guriga inuu yimaado waxayna malaynaynaa sida booliisku uu garan karo hadeer inuu cid gaara ka raadinayey laakiin waxaa muuqatay inuusan ilmaha iyo gabadha u socon ee dadka waaweyne guriga ee mas-uuliyiinta ka ahay uu u socday een, saa- saa daraaddeedna uu xabadda ku furay guriga een, gabadha iyo ilmuhuna gudaha bay hurdeen xabadduna albaabkay uga gashay guriga gudihiisay ku geeriyoodeen iyagoo hurday een, saasaa falkaasu u dhacay laakiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin laamaha ammaanku waa ay ku guulaysteen shacabka iyo booliiska intii ka shaqaysana waa uga mahadcelinaynaa shaqadii adkeyd ay qabteen Een, waxaa muuqataa in ciidamadu ay bilihii u dambeeyay magaalada boosaaso ka samaynayaan howlgallo ay dadka ku qaqabanayaan howlgalladaasi maxay ku wajahan yihiin waa wax loogu talagalay qorshe u degan gobolka bari loo dejiyey oo ah mid lagu sugayo ammaankiisa ee aan wax kaleeto aysan ku hoos jirin dad tiro badan ayay ciidamadu soo qabteen dadkaas weli mixirayntu waa lasii daayay faadma way jiraan ciidamadu daday qabtaan habeen iyo maalin dad bay qabtaan waa la baaraa waana la kala guraa dadka wixii haatan een, kiisaskooda iyo eedahooda ay waaweyn yihiinna meelo gaara bay leeyihiin ciddii haatan kiisaskoodu ay yihiin waxyaalaha caadiga ee booliiska een, marahana way way een, waxaa la mariyaa way gudbaan ciddii aan haatan waxba loogu hayn oo aan lagu helina waa lasii daayaa way baxaan habeen iyo maalin way noqdaan dib bay ugu noqdaan in bulshada waa kaas taliya waxaa jira qaraxyo ka dhacay magaalada boosaaso oo dad ay ku dhinteen waxaad hore warbaahinta ugu sheegtay in aad haysaan dadkii ka dambeeyay falkaas goorma ayaad bulshada usoo bandhigaysaa waxay ahayd nimankii dalka iyo dadka dembiyada iyo kiisaska ka galay kiisaska nimankii ka galay maanta waa eedeysane laakiin waxaan rajaynaynaa maxkamaddaanu hor keenaynaa ay ku noqon doonaan sida aanu rajaynayno dembiilayaal een, waajibka ay leeyihiin insha allah bilmillaahi kariim hadday ku noqdaan ee lagaga gudan doono waana haynaa gacantaana ku haynaa wayna hor iman doonaan sharciga iyo bulshada horteeda haddii alla idmo
kaasi waxa uu ahaa taliyaha booliska qaybta gobolka bari gaashaanla sare cabdulqaadir jaamac dirir oo u warramaya waryaha v o da faadumo yaasiin jaamac halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a salaado roobdoon ah ayaa maanta laga tukaday somalilan iyadoo deegaano badan oo kuwa soomaalida ah ay weli ka jirto abaar daran oo saamaysay dad iyo duunyaba warbixintan waxaa magaalada hargeysa ka soo dirtay sagaal mustafa xasan
iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey guud ahaan somalilan ay ka jireen abaaro ba-an ayaa maanta madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo xukuumaddiisu ay boqolaal dadweyne ah kala qayb galeen salaada roobdoonta jaamaca weyn ee magaalada hargeysa sheekh cabdirasaaq xuseen cali albaani wasiirka diinta iyo awqaafta somalilan ayaa halkaasi ka jeediyey ducada roobdoonta والبار اللهم سقيا الرحمة لا سقيا عذاب اللهم سقيا الرحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق dhanka kale jira madaxweyne ku-xigeenka somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici ayaa isaguna boqolaal dadweyne ah kula tukaday mid ka mida garoomada ku yaala magaalada hargeysa waxaanu bulshada ugu baaqay inay iscafiyaan si ilaahay abaaraha uga soo furto quluubta wanaagsan buu ilaahay ummaddan wax ku siiyaa in ummad iswada cafisaan noqonno ummad wanaaggana is farta xumaantana iska reebta oo wixii xun ay arkayaan andha- indhaha ka qarsan ee nin walba halkuu joogo wax kaga qaban karo laba inaan amnigeena wada ilaashanno meel kastoo aan joogno ummadda reer somalilan baadiyo magaalaba een, amnigu waa waxa u horeeya oo haddii amni aan la helin iimaana ma jirayo ee, salaadna la tukan maayo ganacsi la gali maayo sidaad maanta la socotaan laba aafo baa isku keen biiray aafada een, abaarta ah iyo aafadii ku dhacday suuqeennii weynaa ee hargeysa ee waaheen oo isna culays weyn oo dhaqaalena u keenay waxaasoo dhan waxaynu kaga baxaynaa innagoo gacmaha isqabsannaa oo dhan wada jeesannaa guud ahaan gobolada somalilan ayaa sidoo kale laga tukaday salaada roobdoonta markii ay soo dhammaatay salaadu ayaa isla galabta waxaa hargeysa iyo nawaaxigeeda laga dareemayaa jawi roob oo curtay inkastoonu aada u badnayn sidoo kale dowladda hoose ee magaalada hargeysa ayaa digniin u dirtay ganacsatada ku ganacsanaya meelaha biyomariinada ah iyadoona ugu baaqday inay ka guuraan sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
mar kale fiid wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaa haatan aad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaarisay saynab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan muranka ka taagan doorashooyinkii dhowaan ka dhacay magaalooyinka garbaharey iyo ceelwaaq ee gobolka gado oo dhinac kasta uu ku doodaya inuu yahay midka sharciga ah haddaba labada doorasho ee dhowaan lagu qabtay magaalooyinkaasi midkee saxan waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda ay gala qaybgalaya nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi iyo dalal cilmi cusmaan oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey nuur sheekh cusmaan bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay saynab adiga iyo walaalkay dooda inagula jira oo dalalba aad baan u salaamaya dalal cilmi cusmaan salaan kadib waxa weeyaan horta arintan lix iyo tobankan kursi oo gobolka geda ka soo gasha muddo badan ayay jiitamaysay muddadaas badan ilaa labadii kun iyo labaatankii laba kun koo iyo labaatankii saddex sano ayay madaxa la gashay maanta dee meel gabagaba ah baa la marayaa anigu inay maanta sii jiitanto ma qabo waxa iskale oo waajibaadkaas la raba inay gutaanna waxaa weeye waa xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo guddiga heer federaal iyo guddiga state ee maamul goboleedka jubbaland saddexdaas ayay arintu awal ka dhexaysay hadda waxaa ku soo kordhay baarlamaankii federaalka soomaaliya oo guddoonku meelgaara yeeshay oo isagana go-aankii dhinac ka yeelanaya oo runtii laga yaabo xalka ugu dambeeyana inuu isaga noqdo hase yeeshee aragti ahaan waxaan qabaa maamulka jubbaland ayaa mar walba doorashadaas qabashadeeda laga rabaa cidkii ciddii kale oo wax dheeraada doonaysa dee iyada ayaa khaldan soomaaliduna waxay yaqaanaan intooda badan in khaladka aan laysu sheegin oo wixii khalada aan layska sixin wey haddaan la yska sixin wixii khalada dee dad khaldan baa maalin walba intaasu lagu jiidaya wey marka waxaa habboon cidda khaldan waa loo jeedaa waana la ogyahay maamul goboleedyada state walba doorashadiisa isagaa qabtay baarlamaankiisa isagaa soo saaray maamulka jubbalandna kama duwana steedyadaas maadaama la aqoonsan yahay madaxweynihii axmed maxamed islaam maamul goboleedka jubbaland la aqoonsan yahay beesha caalamku dhaqaale ku bixiso dowladda federaalkana ay aqoonsan tahay dee waxaa weeye meeshaas war ma yaalee cidda saxan iyo cidda khaldan waa loo jeedaa guddigii siit meel ayna joogin marna laguma qabanayo doorasho dadkaasna waa dad dee wax khaladkii ka sax waayey innaga ayaa waxaana laga rabaa cidda khaldan khaladkeeda intaan tusno inaan dhahno dee waxaas way khaldan yihiine hayaan hanaanka dowladnimadeennu ay ku dhisan tahay federaalka ah waxaa weeye state walba maamul goboleed walba inuu doorashadiisa qabto marka waxaa saxan baan isleeyahay doorashada lagu qabtay ceel waaq dalal cilmi
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa salaamayaa saynab iyo walaalkayga igula jira doodan nuur sheekh haddii aan jawaabta u noqdo labada doorasho deegaan ee haddeertaan isbarbar socda sharciyan marka la fiiriyo labaduba waa laba si qaldan haddii ilahay ku idmahayo loo maamulay ama loo qabtay ama loo agaasimay haddii dhinaca sharciga laga fiiriyo haddii dhinaca haddii ilahay ku idmahayo heshiiskii sebtembar sebentiin loo fiirinahayo oo adila kuinma article soddon ku soo baxay ee madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeedda uu ku soo saaray qodobka soddonaad uu ku soo saaray oo xeerkaas uu ku soo saaray ee heshiiska noocaasa uu ahaa goobta haddii ay tahay garbaharey baa sax laakiin habka loo maray hadday tahay labaduba waa qaldan yihiin waxaana ognahay in dikreeto uu ka soo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliyeed marka sidaa daraaddeed ilaa ay dib ugu noqoto wixii lagu heshiiyo laguna fariisiiyo heshiiskii sebtembar sebentiin iyo kii ka dambeeyey toddobiyo labaatanka mey aha baarlamaankuna adila kuidmahayo oo adila kuidmahaya heshiiska sharciga ku meelberiyey madaxweynuhuna uu ku soo saaray article soddon kaas wixii aan ahayn waa sharci darro waa ka baxa haddii aan dib kugu soo laabto nuur waad dhegaysanaysaa dalal waxa uu ka doodayaa marka dhinaca sharciga laga eega labaduba inay yihiin kuwa aan waafaqsanayn sharciga hase yeeshee dhinaca heshiiska marka la eegana toddoba iyo tobankii sebtembar wixii laysla gaaray inuu dhigayay in garbaharey doorashada lagu qabto adigana waxaad taageersan tahay doorashadii lagu qabtay dhanka ceelwa maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa aad buu u mahadsan yahay walaalkay dalal horta aragtidiisa xor buu u yahay Eh, meeshan waxaan ugu jirnaaba in la kala aragti duwanaado weeyaan Eh, runtii waxa weeyaan waxaan rabaa inaan ku xusuusiyo dalalow waxa weeyaan soomaalidu waxa weeye wax badan bay iska qarda jeexaan inta badan oo waxa weeye waxyaalo aan loo habboonan ay u maraan waxaan ognahay eh, dhuusamareeb laba kun iyo labaatankii arrimihii ka dhici jiray madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam inuu ahaa khudbooyinkiisa ay ku jirtay or- stateka jubbaland ma wuxuu ka duwan yahay steedyada kale oo dalka ka jira wey maanta in la yidhaahdo eh, waa sharci daro sharci adeer sharci meeshan doorashada dadban waxay ku dhisan tahay waa heshiis siyaasadeed wey waad ogtahay hadda maxkamadii gobolka maxkamadii sare ee dalka ayaa s- kursi ay xanibeen soo soo celisay iyada oo aqoonsatay inayna wax ikhtisaas la yidhaahdo u haysanin wey runtii waxa weeyaan waxaa la doonayaa waxa runta ah in la taabto waxa weeye eh, garbahaarey dowladda federaalk ee soomaaliya laba kun iyo sagaal iyo tobankii ilaa hadda khalad ay waday baa weli ka jira wey haddaan waxa khaldan aan la sixinna dee weligii khaladkaas waa iska soconaya gobolkaas dhan inuu matalaad la-aan noqdo iyo maanta decision in la- uu qaato axmed madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam iyo gud- eh, guddoonka seat inay decision qaataan oo waxa weeye ay go-aan qaataan gobolkaasi inuuna matalaad la-aan noqonine la soo saara lix iyo tobankii kursi taas baa maanta qasbaysa in maanta ceel waaq loo wareejiyo runtiina waxa weeye xafiiska ra-iisul wasaaraha dee arrin weyn baa kala gudboon inuu maaragtay socodsiiyo arrintaas Eh, haddii la yidhaahdo gobolkii matalaad ma yeelanayo taas baa ka- ka sii xor kasii xun khaladkii dowladeennu ay samaysay oo gudoomiyaha garbahaari iyo doolow iyo luuq iyo dool intii loo yeero dowladda federaalka inay ciidamo ku hubayso oo maamul goboleedkii jubbaland iyo siidkiisii laga soo horjeedsado taas waa ceebtii ugu weyneyd ee dowladda soo wajahaysay madaxweynaha awoodda leeyahay digreetu soo saarayna ee dee waqtigii uu mandateska haystay oo digreetadiisu ay shaqaynaysayba ma uuna soo saarina maanta digreeto aan aan shaqaynaynin macnaheedu mac- macno weyn soo kordhin mayso laakiin waxaa habboon waddada saxda ah in la raaco oo waxa weeye maamulkaas jubbaland ceel waaq ee lagu- xildhibaanada laga soo saaray la socodsiiyo shahaadooyinkii la siiyo la dhaariyo haddii uu ogolaansho looga helo ee gudoomiyaha ku-meelgaarka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaana isleeyahay maanta dadkii lugjiidkaas ku waday lix iyo tobanka kursi maanta inay khalad ku jiraan way way caddahay waana muuqataa wax cid ay ka qarsoon tahayna maaha dalal een, waad degeysanaysaan nuur waxa uu qabaa marba haddii guddigu go-aan gaaray oo doorashadii loo wareejiyay ceelwaaq sababa amni dartood in wixii ka dhacay ceelwaaq inay ahaayeen een, wax saxan adigana waad dhaliilsan tahay hadalkiisa maxaad ka dhihi lahayd
Eh, walaalkay nuur aad buu u mahadsan yahay aragtidiisana waa waa ku tixgelinaynaa Eh, nuuro walaal horta meesha waxaa yaalla heshiis la yidhaahdo heshiiska doorashooyinka dadban ee doorashooyinka dadban ah ee dalkaanu inuu doorasho dadban galo wuxuuna ku yimaadaa heshiis buu ku yimaadaa iyadoo aan la heshiinna doorasho dadban lama aadi karo loomana gudbi karo dhammaanna maamul goboleedyada heshiiskaas ayay ku hirgeliyeen kaasoo ahaa heshiiskii 17 sebtembar ee tilmaamayey koob iyo toban deega- deegaan doorasho wuxuu tilmaamaya boosaaso wuxuu tilmaamaya beledweyne wuxuu tilmaamaya baraawe wuxuu tilmaamaya garbaharey wuxuu tilmaamaya haddii laha kuwid maayo intaasuu tilmaamahaye iyo caasimadaha maamul goboleedyada min laba laba magaalo garbaharey marka waxay ka mid tahay doorasho deegaanka labaad ee jubbaland bay ka mid tahay sidaa daraaddeed doorashada aan iyada lagu qaban ee ceel waaq lagu qabtay waa baadil horta marka koowaad oo waxba kama jiraan shab sharciya ama sifa sharciya oo haysataana ma jirto sabab u diidi karta maamulka jubbaland inuu garbaharey inta yimaado uu doorasho ku qabtaana ma jirto waayo waxaad og tahay prime ministerka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliyeed inta asagu garbaharey tegey inuu dadka soomaaliyeed si babliga ola hadlay sheegay inay meel nabadgelyaa tahay sheegay haddii ilaah ku idmaayo inay u diyaar dadweyne u diyaar haddii ilaah ku idmaayo doorashada inay haddii ilaah ku idmaayo qabtaan oo goob doorashada lagu qabto u diyaargarowda inay tahay inay yihiin dadweyne wadaniyiin oo soomaaliyeed oo u diyaarsan inay ka qayb qaataan doorashada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliyeed iyo heshiiska ummadda soomaaliyeed ay gaartay ee lagu dhisaayo dowladda maanta jirta dowladdii bedeli lahayd hadday tahay heer heer baarlamaan iyo hadday tahay haddii ilaah ku idmaayo heer xukuumadba inay ka qayb qaataan dad u diyaarsan u bisil iyo magaalo nabaddeedu sugan tahay Ba- waxa- waxaa horey inoogu sheegay eh, eh, eh, eh, prime ministerka horey inoogu sheegay marka sabab ay ugu qabsoomi weydo iyo sabab nabadgelyo darro oo haddii ilaah ku idmaayo ka taagan garbaharey oo maamulka jubbaland iyo iyo iyo iyo iyo sid ay ugu qabtaan haba yaraatee uu ka hortaagano ma jirtaan xubintii doodda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa doodda igala qayb galay dalal cilmi cusmaan iyo nuur sheekh cusmaan oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
saynab abukar ayaa magaalada muqdisho kusoo diyaarisay xubinta dooda gaaban haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii ciyaaraha toddobaadka iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilowna dhinaca iyo dalka ingiriiska kooxda chelsea ayaa xalay hal iyo eber ku garaacday kooxda westham kulan ka tirsan horyaalka premier leaga southampton iyo braton laba iyo laba ay ku kala baxeen kooxda liverpool oo horyaalka kooxda manchester city kula tartamaysana waxay labiyo eber uga badisay kooxda everton ibraahim geedda oo cawaale oo ka faalooda ciyaaraha kuna sugan dalka ingiriiska ayaan weydiiyey waxyaabihii ugu xiisaha badnaa kulamadii toddobaadkan laga ciyaaray horyaalka ingiriiska iyo halka kooxaha ay kala marayaan kulamada ugu muhiimsana haddaynu eegno waa kulamada loogu tartamay horyaalka oo kooxaha waaweyne liverpool iyo manchester city oo horyaalka isku haysta oo min hal dhibic oo keliya ay u dhexeyso ay labaduba guulo gaareen city oo hogaaminaysa horyaalka shan guul ay ku dhifatay kooxda watford iyadoo wacdaro uu ka dhigay xidiga gabriel jesus oo afar gool dhaliyay liverpoolna waxa ay laba gool iyo waxba isaga reebtay kooxda merseyside derby ay isla ciyaaraan ee everton oo iyadu hoosudhac weyn uu ka muuqdo saddexda hoosena hadda kamid noqotay xaaladan ay ku xuntahay frank lambard uu kooxdaasi tababaro origi ayaa liverpool mar kale gool u dhaliyay oo kulankan dabcan ba caadiyeen daqiiqadaha dambe gool ka dhaliya kooxda everton waxaana liverpool weli kaabiga ku haysaa manchester city oo dhibic keliya ay u dhexeyso shan kulan ayaana labada kooxoodba u dhiman ilaa iyo dhammaadkiina dagaalami doonaan ayaynu eg tahay sidoo kale waxaa xiise gaar uu ka jiraa dhinaca top four iyadoo kooxda arsenal ay soo laba kaclaysay iyadoo la ogyahay in toddobaadkii hore bartamihiisii ay chelsea ka adkaatay haddana kulankooda toddobaadkan ee sabtidii garaacday kooxda manchester united oo kamid ah kooxaha ay ku dagaalamayaan kaalinta afraad ee ka qaybgalka champions league waxayna arsenal ku adkaatay saddex gool iyo gool granit shaka ayaa gool qurux badan u dhaliyay arsenal oo isaguna caadiyanba manchester united goolalka dhaliya kulamadan muhiimka ah waxay united u muuqataa hadda inay ka hareyso tartanka top four iyadoo lix dhibic ka hooseysa arsenal oo kaalinta afraad ku jirta kulan dheeriyan ah manchester united ee ciyaartay tottenham oo arsenal kula dagaalamaysa booskaasina barbar dhacan lafrina ay la gashay kooxda brentford taasoo kaliyan arsenal hadda ay laba dhibic ka sareyso kooxda tottenham min shan kulanna ay u harsan tahay waxaana la ogyahay in laba kulan kadib ay labada kooxood oo north london ka wada dhisan ay ku ciyaari doonaan garoonka kooxda tottenham ee tottenham hotspur stadium kulamadaas ayaa ugu xiiso badnaa dhinaca hoose everton ayaa hadda u muuqatay markii ugu horreysay premier league ay ka dhici doonto haddii ay sidan kusii socoto saddexda hoose ayay kamid noqotay waxaana meesha uga baxda banley oo guul ka gaartay kulankeedii toddobaadkan taasoo ka caawisa in saddexda hoose ay ka baxdo kooxda banley horyaalka meel xiise leh ayuu marayaa dabcan dhinaca goolelintana maxamed saalax ayaa weli hogaaminaya iyadoo ronaldo uu sidoo kale uu cadaro uu dhigayo kulamada ugu dambeeya dabcan boosaskaasi oo ugu hooseeya everton oo xiise gaara leh oo banley leadis iyo weli qarka la saaran yihiin iyo kooxda arsenal iyo tottenham oo north london oo iyagana ku dagaalami doona top four chelsea ayaa meel dhexe oo iska nasiinaha fadhiisa oo booska saddexaad ah liverpool iyo cityna hogaanka iyo horyaalka ay isku haystaan ilaa iyo daqiiqadaha ugu dambeeya laga yaabo in la isla gaaro haddaanay midkood aanay kufin kulamada soo socda mahadsanid kaasi waxa uu ahaa ibraahim geedow cawaale oo ka faallooda ciyaaraha kuna sugan dalka ingiriiska dhinaca iyo dalka talyaanigana kooxda ac milan ee kubadda cagta ayaa xalay dib ugu soo laabatay hogaanka horyaalka siraaga kadib markii laba gool iyo gool ay ku garaacday kooxda lazio oo garoonkooda ay ku booqdeen ac milan ayaa dib ugu soo laabatay hogaanka horyaalka oo afar iyo labaatankii saac ee ka horreeyay ay haysay kooxda inter milan oo maalin ka hor ka badisay kooxda roma kulamada kale ee ka tirsan horyaalka siraaga ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid a kii kooxda impoli ay saddex iyo laba uga badisay kooxda napoli janowa waxa ay hal iyo eber uga badisay kooxda kale ee kaliyari hal kulan oo ka tirsan horyaalka siraaga ayaa caawa la ciyaaraya kaasoo u dhexeeya kooxahaasi solo iyo yuventus kooxda yuventus ayaa ku jirta kaalinta afraad ee kala horeynta horyaalka siraaga waxaana ay ka cararaysaa kooxda roma oo maalin ka hor guuldaro kala kulantay kooxda horyaalka difaacanaysa ee inter milan dhinaca iyo dalka ingiriiskana hal kulan oo ka tirsan horyaalka laliga ayaa la ciyaaray kaasoo u dhexeeyay kooxaha barcelona iyo rayo volcano kooxda barcelona oo waayadan guulo gaaraysay ayaa xalay guuldarro kala kulantay kooxda rayo falcano kulan baaqi u ahaa oo ay ciyaareen halkaas kulan ayaana laga ciyaaray horyaalka laliiga oo toddobaadkan laga nasanayo wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo wararkii dhinaca ciyaaraha ayaan intaasi uga gudbaynaa mar kale ayaan hawada idinka leenahay ramadaan mubaarak meel kastoo aad joogtaan
يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دخل العزة السلام عليك السلام عليك حياك الضحى بحيدك بركة لها حياك كوبيك يوم إنا بقدر ربو خدا بقت حينه بشير ما وره ولا سلاليك جاي بدر يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دخل العزة السلام عليك السلام عليك inaan boqolo bartiyo yiilku ku jiray usheedka baroortood markaad luxudkan rabeen oda boqotay xidhe bashir mawre walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa dukra alcusati asalaam calayka asalaam calayka boqorkiina qiraa bulshada ugu yeedhi jiray inaan beeleed ku marmaray bashleeyo ayaan rabee oda boqortay xidhe bashir maawure walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa dofra alcusati asalaam calayka asalaam calayka Galaaluga markuu lahaa mukhtaar musan tudurguday inaan isku bifaon jalka shabacaadkaan rabee oda boqortay xidhe bashir maawure walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa dukra alcusati asalaam calayka asalaam calayka gudaydu ayaan daraa kuwa baradii waxiga macbuudku baxnaaniye madiinana beegsanow oda boqotay xidhe bashir maawure walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi ya dukra alcusati asalaam calayka asalaam calayka
guud ahaan baahinteennii caawa iyo wararka v o a ayaan intaasi ku soo xiraynaa intaan mar kale kulmayno waa cashe ibraahim aadan oo idinle sidaas iyo ramadaan mubaarak